waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo uu soo diyaariyey soona jeedinayo jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadaha oo kale ah had kasta aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee danaha iskhilaafsan oo aan ku eegi doonno ganacsiga sida aad ku dhegaysateen barnaamijkeennii baxay bishii hore ee aan ku qaadaadhigaynay danaha iskhilaafsan iyo maamulka dawliga waa muhiim in la ilaaliyo in ay isdhex galaan danaha isdiidan oo qas iyo wareer ay ku keenaan horumarka bulshada ganacsatadu waxa ay ka mid tahay tiirarka ay bulsho kastaay ku taagan tahay qallooca soo gala ganacsigana waxa uu raadfa ku yeelan karaa ummadda ay ganacsatadaasi indheergaradka u yihiin haddaba waa maxay dhibaatooyinka danaha iskhilaafsan ee ganacsiga guud ahaan iyo gaar ahaan ganacsiga soomaalida waxaa inoo marti ah barasare cismaan abukar maxamed maangalool oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda golis ee magaalada hargeysa barasare cismaan adigoo kusoo dhowaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaad ugu horreyn nooga warantaa maxaad ku lahayd danaha iskhilaafsan ee ka jira ganacsiga dhexdiisa bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aad baad umahadsan tahay jaamac dhegeystayaasha waan salaamayaa meel kastay joogaan runtii marka ganacsigaba dib loo dhigayo dib loogu yaro noqdo danaha isdiidan oo dhan danaha isdiidani waxa weeye lagu qeexaa danta koowaad ee uu qofku ka shaqaynayo oo ay saameyn ku yeelatay dan labaad ama dan saddexaad oo ka timi cid kale oo go-aankiisii saameyn ku yeelan marka saasaa lagu yaro qeexaa waa dantii koowaad oo dan labaad iyo dan saddexaad ay saameyn ku yeesheen dabadeedna meeshii loo socday meelaan ahayn ay mariyeen laba qodob baan markaa rabaa inaan halkaa ka tilmaamo ganacsiga iyo halku ka soo gelayo danaha si toos ah iyo si aan toos ah inta badan danaha khilaafsani waxay ku taxalluqaan oo ay aada uga dhaca waxa la wada leeyahay waxa ummadu wada leeyahay oo qofka ka shaqaynaya uu dan labaad eegto ama ay saameyn waxaa kamid a siyaasadda kamid a waxyaabaha researchka kamid a waxyaabaha guud heer degaan heer gobol heer qaran baa kamid ah waxyaabaha ummadda abad mooda inta badan inay ku badan yihiin tusaale yar waxaa laga yaabaa in xildhibaan la hor keeno heer lagu mamnuucayo jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha kadib niman ay ilmaadeer yihiin oo dhuxusha jara oo dhoofiya ay saameyn ku yeeshaan go-aankiisi iyo codeyn dabadeedna uka waxyaabo badan oo noocaas waxaa dhaca daawooyinka oo kale kamid a qaybo badan badan badan oo nolosha kamid a baa kamid ah inaan waxaa la keenin dabadeedna qolo waxaa keentaa ay saamayso qofkii go-aankaa hayay ama guddoonkaa hayay qodobka labaada indirectiga ee ganacsatadu soo gelaysaa waxaweye ganacsatadu halka imika qofka xafiiska dadweynaha ka shaqaynaya uu danta kale ka horumarinaya tii xafiiskiisa ganacsatadu waxay u ah danta koowaad waa toori dabadeedna waa halkaan leeyahay waa si dadban iyagu dantooda ganacsigooda ugama tagaan dan qof kale hadduu walaalkii keeno alaafaisna waa keeni kama hayo waa iyaga waxaa u muhiima qofka ganacsada ah waa naftiisa waa survival waa tiisa laakiin waxay ku ilaashadaan difaac dana labaad bay ku samaysa nin baa wuxuu galay baarlamaanka aada u lacag badan oo markaasan ku yihi adigu taadi baaba kaa badatay maxad aysan ku geliye wuxuu yidhi ganacsigaygan ku ilaalin conflict of interest halkaasu markaa conflict of interest halkaasuu kasoo gelayaa danihiisii danaa dantiisii waa tan marka ganacsigiisii wuxuu ku ilaashanayaa inuu halkaa daac ka galo oo wax alla wixii ganacsigiisa khatar ku ah ee haddii doonaan danta ummadda iyo danta guud ka horimanayay halkaa ku toosiyo waa gartay qodobka saddexaad marka lagu dambaysiinaya waxa weeye inta badan ganacsatada kuweena ha noqdeen ama kuwo kale ha noqdeene laguma riixo inay dantooda uga tagaan oo dana iskhilaafsan dan labaad saamayso laakiin inta badan waxaa lagu riixaa arrimo kale oo kamid a akhlaaqda itigiska moralitiga integrityga waxa la yidhaahdo qofku damiirka ayaa inta badan ganacsatadeeda aan doonayno qodobka aynu u baahan nahay hadhowto inaan isdul taagno waaya qodobkaas qodobkaas ayaad isdul taagi doontaa haddii eebaha awoodda la idmo waxaan rabaa bal inaad sharaxaad yar ka bixiso maxaa keeni kara danaha iskhilaafsan inuu ganacsiga dhex galo markii laga tago saamaynta siyaasadda iyo qofka tiisa ku ilaashanayo waxaa dhici kara waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin in qof ganacsadaa uu fuliyo ama keeno sida aad carabka ugu dhufatay wax isaga dan ugu jirto oo isleeyahay suuqa waa laga iibsanayaa laakiin aysan bulshada guud ahaan dan ugu jirin taas oo dhalin kasta ganacsiga inay ku noqoto dana iskhilaafsan maadaama ganacsatadu marka macaashka ay ka faa'iidayaan ka sokow la rabo inay ilaaliyaan danaha bulshada guud ahaan oo dadkii ay ka faa'iidayeen ah jaamac waxaad moodaaba waa qodobkiiba waxaad ku dhufatay misbaarka halkii aan rabay inta badan waataan kuleeyahay iyagu halka qofka xafiiska jooga dadweynuhu waa dantiisa ka horumariyo danta labaad iyagu dantooda ayay ka horumariyaan dan kasta oo wuxuu keenayaa hadda waxyaabihiina soo maray akademig ahaan waxaa ka mid ahaa nin baa wuxuu keenay daawo dawo la soo sameeyey dalbuu ka keenay waa la waa dawadii baa dabadeedna waa la iibiyey si fiican buu iibiyey wuxuu kusoo qoray level fiican so dawadu waa dawo dhacday dawadii gurigiisii wuxuu ku arkay iyadoo la isticmaalay oo weliba reerkiisa ay ammaanayaan oo leeyihiin dal hebel yurub baa lagu soo sameeyey dabadeedna dantiisii yani waa tiisii baa iskhilaaftay lo gurigiisii baa iskhilaafay laakiin isagu wuxuu ka fekerayey faa'iide hel waxa marka ay keenaysaa bulshadii iska daa bulshadii guude gurigiisii ayay saamaysa waxa ka maqan waxa la yidhahdo shaqo kasta jaamacow waxay u baahan tahay berimageydu shaqo kasta hadday ciidan tahay hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay hadday dhaqaalo tahay hadday ganacsi tahay hadday siyaasad tahay berimageydada waa waxaa la yidhahdo anshax akhlaaq damiir wayna jiraan meel aan addaafi karin ganacsatadeenna waxaa ku badan codka oo ah danihii bulshada oo dhan danihii gurigooda danihii caruurtiisa wuxuu siisanaya dantii ganacsigiisa halkaasaa dabadeedna dana istiidani kasoo baxaya wuxuu keenayaa saliid labaatan jeer recycling waxaan la yidhahda ku-celcelinta lasoo lasoo tuujiyey labaatan jeer la isticmaalay oo dib loo isticmaalay oo dib loo isticmaalay baa la keenaya saliid ayaa isticmaalaya gurigiis baa lagu isticmaalaya Waa tahay.
Ma- ma dareemaysa.
waa tahay asmaan abukar aad iyo aad ayadu mahadsan tahay waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya dhegaystayaasha oo iyagu su-aalo iyo aragti intaba ka dhiibanayo waxaanan jeclahay in aan usoo noqono qodobada kale ee aad noo faahfaahin doonto marka horese aan u gacan haadiyo dhegaystaha koowaad dhegaysta adoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim ramadaan kariim Eh, magacaygu waa cabdikariim maxamed maxamed cabdikariim qorgaab waxaan joogaa jasiirada malta marka hore waxaan salaamayaa idaacadda caalamiga ee afka soomaaliga ku hadasha v o a voice of america iyo eh, aqoon-yahanka barnaamijkan ganacsiga iyo waxyaabaha isdiidan eh, aqoon-yahan cismaan abukor aad baan aqoon-yahan ku salaamayaa haddii aan kelmad ama laba aan ka yidhaahdo eh, aqoon-yahanku waxa uu si mug leh oo miisaal looga hadlay eh, ganacsiga iyo waxyaabaha isdiidan aqoon-yahanku si gaara waxaan u malaynayaa eh, carabka wuxuu kusoo celceliyey awoodda ay leeyihiin nimankan ganacsatayaasha iyo ganacsatayaashu waxay jecel yihiin in iyagoo ay samayn karaan iyagoo ka duulaya danahooga gaarka imika tusaale ahaan een wadamadan Yurub ama dee qaaradda America een caalamkan ama aynu ku noolahay awoodda koowaad waxaas kale waa government ama waa dawlad dawladdu waa in ay kala jihaysaa ama ay kala qorshaysaa ganacsiga marka laga hadlayo brefatka iyo marka laga hadlayo een arrimaha dawladda waxaad moodaa dalkan een imka magaalada Hargeysa oo kale in aad iskugu dhex daasan yihiin waxaad arkaysaa ganacsigu aqoon buu u baahan yahay hadduuna ganacsigu aqoon lahayn aanu soo marin een hay'adii u qaabilsanay dawladda ganacsiga rugti ganacsiga een haddii wax la soo dejinayo haddii quality-geeda dhibaatada ay leedahay Waa tahay.
marka waxaan aaminsanahay anigu inaan waxyaabahaasoo dhammi aanu jirin imika tusaale ahaan cabdikariin qoorgaab haddaan ahay oon maanta doono inaan dalka dawooyin keeno dawooyinkaasi hadday dhibaato leeyihiin iyo haddii faa'iidaba leeyihiin inaan cid iga controlayn cabdikariin waad Keliya aan mahadsan tahay jeclay- tusaalahaaga iyo aragtidaba waad ku mahadsan tahay wax su-aala ood aqoon-yahan cismaan abukar weydiinaysa ha aqoonyahanka waxaan weydiinayaa aqoonyahan een sidee loo kala saari karaa een waxyaabaha een governmentiga iyo waxyaabaha dawladda iminka ganacsiga iyo dawladdu waxaad moodaa inay isku jiraan oo ay yacni ay ay ay isku ay isku hal meel ka duulaan tusaale ahaan oo kale communicationka isgaarsiinta oo kale iminka dawladdu gacanta kuma hayso ay waxyaabaha ay dawladdu ku hayso gacanta way tabardarayiin oo dadka wax u niyadjab badan bayba ka murjinayn Waa marka tahay.
haddii Waa- lagu waa yidhaahdo mahadsan wakaaladda tahay.
biyaha. marka arrinkaas oo kale aan jecelahay bal aqoontaada inaad eh, nagu yar biiriso aad ayaad u mahadsan waa- tahay barasar cismaan abukar kusoo dhawow runtii cabdikariin meelo aada u muhiima buu taataabtay oo loo baahnaa qodobkan uu weydiiyey ah bal sidee dadka loo kala guri karaya waxan sidee loo xakamayn karaya horta damaca bini aadamka waa waad buu dhibaato badan damaca bini aadamku waa waxaa la yidhahdaa xabaalun baa buusisa qofka afkiisa waa de xadiis buu ahaa Een, laakiin bini aadamku sharcigu ka baqa haddaan sharci adagi jirin oo xakameeyo damaca aan dhammaadka lahayn ee ganacsatada xaaladu way sii adkaanay ummaddanina aakhirka dhibaatadu iyaday kusoo dhacay haddaan damacan la qaban sharciyad maxaa la keeni karaa iminka kenya oo kale waa la yaqaanaa gaadiidka la keeno sanad buu leeyahay waxaa la odhanayaa laba kun iyo sideed laba kun iyo toban gaari ka xaggaa ka xiga lama keeni karo haddaad gaari keeni tobanad laba kun iyo toban keentaa wixii ka dambeeyey innaga waxaa la keenayaa laba nineteen eighty five gaarigii la tuuray ee dubay lagu tuuray baa la keenaya dabadeedna sunti baa dadka gelaysa sababtay sharciyad baan jirin xakameynay qodobka labaad waxaa jira iyaduna muhiima hay-ado dhan baa dunida waxay u qaabilsan yihiin ilaalinta hayad haddii aanay hay-adahaasi shaqaynna ummaddu waa samoobay damaca ganacsatadana lama xukumay karo qodobka saddexaad waxa weeye qofku laftiisu inuu damiirkiisu qabto taas waa sharcigii iyo hay-adihii ku shaqalka lahaa ee sharci fulinta laakiin waxaaba labadaba waxa iyaduna ka iyaduna muhiim sii noqonay de qofka waa inay jiraan waxa wabrimageydho waa inay meel meel aanu dhaafi karin meel aanu dhaafi karin waa inay jiraan umadaada inaad sun u qaado in sharcigu ku qabto iyo inuu ku qabto iyo iyo quality controlku inuu ku qabto waxa ka horeysa in naftaada ku qabato danaha isdiidani waa inaanay waa inaanay dantaadu aanay gelin wax kasta aanay suurtagal ahayn rasuulku alayhi salaatu salaam wuxuu yihi man qasha falaysa mina yani waa halkaa waa dana isdiidan si aad faa'iido u hesho biye waa caaniyo la biyeeyey halkaasa lagu joojiy marka waxay la tahay nafta ganacsatadooda loo caqli celiyo oo la tuso dhibaatada sharciyada biniaadamka wuu baqaa hadduu damiirku celin waayo sharcigaa qabtee sharciga oo la la la socodsiiyo oo la sameeyo inkastoo aan soo shirmaamo dee xagganba ay joogaan oo sharcigiiba iyagu soo samaynayaan waa tahay haddana in intaana lagu daro ka saddexaadna hay-adihii sharci fulinta in in la hawli waa tahay dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa barnaamijka noogu marti ah barasare cismaan abubakar maxamed mangalool oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda golis ee magaalada hargeysa haatanna ku sugan magaalada london ee dalka ingiriiska cismaan abubakar haddii aan u nimaano ganacsiga ka jira qurbaha ee soomaalidu ay leedahay waayadan dambe waxaa aad u soo badanayay ganacsiga la xiriira xajka iyo cimrada kaa oo ay dad badani shirkado soomaaliyaha u kaxeeyaan dalka sacuudi carabiga dalka sacuudi carabiya waxa ay dadku uga safraan wadamada ingiriiska yurubta inteeda kale iyo weliba canada iyo maraykanka iyagoo bixinaya dhaqaale aad u sarreeya waxaadna arkaysaa mararka qaarkood dad u safraya soomaaliya kenya iyo meelo kale oo afrikada ka mid ah si ay si raqiisa ama jaban ku tagaan xajka dad badan ayaa dhaliilayo ganacsiga noocaana iyagoo tusaalooyin u soo qaada in ugu horreyn lagu xayeysiiyo culummo soomaaliyeed oo bulshada tixgelin ku leh islamarkaana ballamihii la qaaday ee adeega ahaa ee markii maka la tago deegaankii cuntadii iyo adeegii kaleba aan looga soo bixin ballanta siday ahayd dadka qaar arrintaasi waxay ku tilmaamaan dana isdhiidan iyadoo la isdhexgelinayo ganacsiga iyo sharafta iyo karaamada culummada iyo diinta loo hayo taa ma la dhihi karaa waa tusaale cad runtii jaamacow beri dhaweyd baanu aada faalaynay waxyaabaha la yaab kale waxaa kamid ah jabuuti shan boqol oo dollar baa lagu xajka xajka qabanaya shan boqol boob hargeysa oo u muuqatana waxaa laga yaabaa saddex kun iyo shan boqol afar kun oo dollar qofka inay sababtuna wax kale ma waxa weeye waa ganacsi waa ganacsi baa laga dhigay gudashadii waajibka xajka waagii hore markabbaaba dadka qaadi jiray oo intuu sii socdo toddoba casho geligiisaba markabka labadaa boqol ee dollar ee markabkaa la iska bixin jiray mar walba soomaalida kootadeedu waa banaanta laakiin hadday yurub tahay iyo hadday north america tahay iyo hadday middle east tahayba waxaa laga dhigay business danihii isdiidana ganacsigii oo keliya ma gelin wuxuu galay culimadiina waa ka galay oo isagoo arkaya xaqii ayaa haddana dan kale oo ah dantii labaad qof ganacsadaa ole kaale hawshan ila gal shtarkan waxaad leedahay sheere ayaa culimadii iyaguna matarihii raggii waaweynaa ka qaaday si uu arkayey ee saxda ahayd dadkii dabadeedna waxay noqdeen inay awoodi kari waayaan inay gutaan waajibaadkii way imanaysaa waxaa la yidhahdaa ummadda ugu qaalisan ee soo xajta sanadkii waa Soomaaliya ugu qaalisan diyaaraduna gebigeedu waa wax laba saacadood ka yar diyaaradda soo duulay yani biyaha yar dul maraysa hargeysa ka tegaysa ama muqdisho ka tegaysa ama ama gaalkacyo ka tegaysa ama boosaaso ka tegaysa yani wax alla waxay koosgaranaysa qof baa wuxuu ka imanaya latin america halka ugu dambaysa ama asia halka ugu dambaysa toban jeerna wuxuu ka jabnaanaya qofkii dul maray badan yare soddonka daqiiqo ku dul maray runtii waa business waa ganacsi laga dayay gudashadii waajibaadkii diiniga ahaa iyo muqadasaadkii dadka ku ay ahayd inay soo booqdaan qiimahooduna ay u jabnaadaan oo laga dayay ganacsiga aadna dadku iminka waxaad moodaa inay ugu soo badanayso mana de qofkii fursad kaleba male waa hagaag waxaan kale male iminka etoobiya iyo kenya la tagaa kun jeer ka jaban iyo jabuuti laakiin qofkii soomaaliga ahaa qurbihiina waa ku dhibaataysan yahay gudihii dalkana waa ku dhibaataysan yahay labadiiba wuu ku dhibaataysan aad ayaad umahadsan tahay waxaan u gacan haadinayaa dhegaysto kale dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa mahad maxamed axmed mahad ajuuke norway aan kaasoo wacaa jamac mahad adoo kusoo dhawaanaya barnaamijka calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu su-aal iyo fikir maxaad ku darsanaysaa barasare cismaan abubakar cismaan abubakar iyo adiga iyo ummadda soomaaliyeed meel kasta iga dhegaysanaysa waxaan leeyahay ramadaanulkariim waa maalinkii labaad marka waxaan leeyahay kulli shacabka soomaaliyeed ramadaanulkariim su-aashayda waa mid ka mida su-aalihiina hore ayay mid ka mida macnaha daba taallaa midda kalena waa su-aal kale waa midda hore waxay tahay inta badan ganacsatada qaf waxyaabo ayaga aysan haynin keento sida hadda solar oo kale solaroo kale iyo waxyaabo adiga shacabka soomaaliyed anfaco haddii aan keeno ganacsatadu ma jeclo waxaa dhici karta in ay hadhowta dhahaan waan ku dilaynaa haddii aada waxaas sii wado maxaa yeele caqabad ayay u arkaa taas mid sidee looga bixi karaa midda kale maxaa u diiday inay macnaha midoobaan haddii midoobaan waxay noqonayaan cudud muuqato oo africa ka muuqato waxaanu ognahay soomaalida inta badan inay ganacsi jeceshahay inay macnaha dadka ul u lacagta badan africa ay yihiin si haddii loo fiirsho haddii macnaha dad cudud hadday cududooda muudiya ay muujiyaan marka maxaa diiday inay cududooda muujiyaan ay wax isku darsadaan si ay macnaha u noqdaan dad cudud fiican oo laga cabsado aad ayaad u mahadsan tahay barasare cusmaan abuukar haddaan su-aasha labaad ee mahad adjuuke aan sii adkeeyo waxa aan u arki karaa inay ulajeedadiisa tahay soomaalidu inta badan waxay ku mashquulsan tahay ganacsiga yaryarka si ay uga gudubto oo ganacsiyo awood ku leh afrikada bari iyo guud ahaan dunida maxaa diidayo in la helo ganacsiga soomaalida oo shirkado waaweyn isu bedelo marka adoo su-aashiisii hore ka bilaab mahad waan salaamayaa soomaaliyeedna waan salaamaya waxay aniga ila tahay horta mar walba de wuu jiraa loolan ganacsatada dhexdeeda haddaad solar keento ninkii hore solarka laha wuu kula dagaalamaya haddaad mashiin korontada dhaliyo keentana kii hore xaafadda la haystay ee u shidi jiray korontada isna wuu kula dagaalamaya marka saraacaas waa wax iska najara laho la yaqaano oo haddaad dukaan furato dukaankii hore kolleyba dee kuma soo dhaweynayo wuu kula culuubaya kolleyba kula culoobaya marka taasi inta badan qofku dantiisa u ilaashanaya maa dan labaad uma shaqaynayo waa dantiisii wuxuu kugu dilaya laakiin ta muhiimkaha waxa weeye sidee ganacsatada soomaalida maxay u midoobi waaya baryaha warqad baanu ka qoray mar gaseeka ah soomaalidu markay wax wadaagto ee sheer gasho maxay u dumaan uu businesska qofka keliya lihi uu uu naajixaa marka labada shirkadood ee soomaalida ugu weyn waa dahabshiil iyo iyo iyo hormud labadaba percentage dha qof baaba leh laba nin baa kala leh laakiin wixii la isku dardaro oo dhami waa dumaan soomaalidu weli dhaqankii miyiga ee ah ninku inuu reerkiisa iyo xoolihiisa iyo geeliisa isagu leeyahay geel shuraakaa soomaalidu ma lahaan jirin marka waxaan malaynayaa backgroundkeenaan shuraaka lahayn lamber laba soomaalidu waa dad ganacsi ganacsigana aad baynu ugu fiicannahay sababtoo ah wax iibintaad moodaa ma ma firfircoonidan ma soo jeedistaan inaynu ku aada uga horreyno waxaan kutusayaa inaynu aad uga horreyno ganacsiga daartii africa ugu dheerayd nimo soomaaliya baa baraato furay shalay nairobi ka furay africa oo dhan daarta ugu dheer oo ilaa sideetan dabaqa shirkadda has petroleum waa shirkad soomaaliyeed baa baa dhistay furtay oo dhisanaysa waxay kutusaysaa guusha soomaalida ganacsigeedu halku maray laakiin weli waxaad moodaa inaynaan inayn dhaqankii qof lahaanshaha inaynu ka guurno oo aynu u guurno wax wada lahaanshaha qof kastaa milyan buu hayaa milyan dol milyan milyan haddii laisu geeyo waxay noqon lahayd shan boqol oo milyan dabadeedna waxbay tari lahayd one billion waxbay tari lahayd laakiin waxaad moodaa taasi weli inay tahay meel aan weli la gaarin haddaynu nahay abaarka soo doog colaadka soo doog kabasho haddunbaa maal aad moodaade inaan inaynu soo galnay saaxadii wayna iska iman doontaa futureka inay dadku is aaminaan oo dadku waxay iskuma aaminaan cabdi iyo jaamac iyo cusmaan waxay isku aaminaan shuruuc iyo iyo heshiis wax la dhigtay bay shirkad ku wada yeeshaan laakiin waa filayaa inay mustaqbalka iman doonto laakiin hadda inaynu nahay dadka africa ugu firfircoon xagga ganacsi bay south africa tahay hadday angola tahay hadday kenya tahay hadday uganda tahay hadday etoobiya tahay runtii waxaad moodaa inaynu horyaalka
waa tahay dhegeystayaal waxaad weli dhegeysaneysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya washington laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa marti noogu ah barasare cismaan abakar maxamed mangalool oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda gollis ee magaalada hargeysa haddana ku sugan magaalada london ee dalka ingiriiska toddobaadkan waxaanu ku faaqidaynaa danaha iskhilaafsan ee ganacsiga waxaan ku dhownahay gebagabadii barnaamijka barasare cismaan waxaad carabka ku dhufatay labada shirkadood ee dhaqaale ahaan ugu xoog badan ee soomaalida hadday ahaan lahayd somalilan oo dahabshiil ah guud ahaana dhulka soomaalida oo dhan ka shaqaysa iyo weliba dhinaca koonfurta oo hormuud ah waxaa la isla dhex marayaa danaha la iskhilaafsan inay iyagu ka mid yihiin shirkadaha hormuudka u ah maadaama ay isticmaalaan aaladda casriga oo runtii wax badan u fududaysay dadka soomaaliyeed ee lacagta danabaysan ee telefoonada lagu kala qaato dadka qaar ayaa ku doodayo in lacagahaasi suuqa ay ku yaraadeen maadaama ay shirkadahaasi akoonadooda ku haystaan ma la isdhihi karaa arrintaasi waxbaa ka jira haddii ay ka jirtaana ma noqon kartaa mid danaha iskhilaafsan soo hoos imaanaya jaamaca runtii arrin u baahan in la caddeeyo ayaa halkaa jirta lacagtan mobile money transferka ama lacagta mobileka lagu isticmaalo waxaad moodaa inay tahay horumar dhinaca technolojiyadda waana waxa ay ku soo socoto africa iminka kenya aad bay uga shaqaysaa wadamo kaleo central africa bay ka bilaabantay ugu dhawaana waad arki doontaa iyadoo yurub ka shaqaynaysa waxaana makhraati inoo ah ninka weyne de maalqabeenka ah ee bill gate hadalkiisii youtube ko dhan bay ku jirtaa qof walba uu daawan karaa in uu k- eh, ka dhigay horumarkii ugu weynaa bini aadamku gaadho in lacagta mobilka la isugu diro wuxuu yihi shirkadda telesom la yidhaahdo oo ah een, hargeysa ka shaqaysiya somaliland ayaa waxay awooday buu yihi inay noqoto buu yihi shirkadda ugu horeysa ee lacagta dirta waa khudbadiisii oo ku jirta youtube-ka laga heli karo waa bill gate taasi waxay kutusaysaa dunidii inay ka makhraati kacayso inaynu u tallaabsanay technologyga inaynu ho- ka horumarno laakiin maxaa maqan waxaa maqan qeybtii shuruucda ee dowladda bilmasel eh, telesom ama hormuud waxay hayaan shan boqol oo milyan oo lacaga maxaa u damaanada ah hadday caawa yidhahdaan shirkadii way way waa albaabadaan u laabnay maxaa dadka u damaanada waxaa u dama iyaga lagama rabo damaanada waxaa laga rabaa dowladda dowladda somaliland baa waxaa laga rabaa inay yidhahdaan shirkadda telesom waxaanu ka haynaa intaas oo lacaga oo deposit ah iminka ethoobiada ay nagu xigta markaad rabto inaad bangi furato lacagtaad bangiga ku furanaysa waa nisa waa waa two billion haaskeed waa inay dowladdu ka haysa ama wax ku dhow oo deposit ah oo hadhow haddaad iska tagto dadkii waxaa ka mas-uula dowladda sidoo kale lacagta marka iyaga maaha iyagu waxbay keeneen horumar bay keeneen dadkii tasiilaad bay u sameeyeen lacagtii mobilka ugu jirta lagama dhaco lagama xado mobilkaaga waa qo- mobilkaa la xadaya laakiin lacagta lagaa xadi maayo wax badan badan badan bay u qabteen qofka yidhahdo sixirbar bay sameeyeen waa qof aan dhaqaalan waxba ka aqoon aqoonna waxba ka aqoon yani dowladda laga rabaa inay lacagteeda ay currency-ga lagu isticmaalayo inuu noqdo somaliland shilling waa tahay ama u noqdo soomaaliya laakiin iyaga waxaa laga rabaa dowladda rules and regulation inay u dhigto shuruucdii iyo depositkii iyo iyo lacagtii lag- laga dhigi lahaa ee haddii ay dadku waayaan lacagtoodii u damaanad qaadi lahayd laakiin wax weyn bay kusoo kordhiyeen xagga horumarka iyo technolojiyadda iyo adeegsiga dadka oo qofkii halka adigoo joogaan qofkii mobilkiisa lacagtiisa uga daraysa isagoo geeli jooga marka runtii wax weyn baan anigu u arkaya marka laga tago ammaanta adiga iyo billigeed baad usoo jeediseen ganacsatada soomaaliyeed khaasatan kuwan eh, farsamada cusub keenay waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijka maxaad kusoo gebagabaynaysaa oo dhaliilaha loo haya ganacsatada soomaaliyeed kuwa jira iyo kuwa aan jirinba aad isleedahay tala ahaan way fiican tahay in ay yeelaan walahi runtii ta aniga igu muhiimsan waxa weeye tii markii ugu horreysaan barnaamijka ku furay haddii ganacsigu uu waayo damiir hadduu waayo uu waayo isig dhakhtarku waa waa ganac privateka dhakhtarka cusbitaalka hay haddii qof hortiisa ku dhimanayo uu isaguna uu yahay caafimaadka qofkii qofkan badbaadin lahaa ilahay baa wax badbaadiyey oo uu diido inuu ama irbad ku mudo ama qalo waa waa waa waa dembi ganacsi maaha waa kaasoo kale waa dembi marka waxay ila tahay ganacsatada qofka wax keenaya qofka wax soo dejinaya qofka een, businesska haysta qofka yani inuu qofku dantiisa oo keliya halkaa weeye halka danaaysa dantiisa haddaynu siyaasiyiinta ku maagaynay danta dalka ee ay u dhaarteen waxay ka horumariyaan dan kale dan labaad saas ma ahayn sidaa dan wey labaad bay ka horumariyaan isagoo dhaartay ayuu haddana wuxuu ka horumarinayaa shirkaddaa dawada dhacday keenaysa inaan la qaban inag ganacsatadii waxaynu ku haysanaa inay dantoodii ka horumarinayaan in ummaddoodii baaba'do in ummaddoodii een, ay sun cunto marka waxaan leenahay ummad ha yeesheen morality ila waxan waa laga tegaya Waa qofkuna tahay.
uu dhimanaya isagoo Waa aan tahay.
shilin haysan buu dhimanaya Waa marka tahay.
waxaan leeyahay ganacsatadu ha ilaaliyeen een, damiirka oo damiirku ha shaqeeyo isla markaana ha loo sameeyo shuruucdii iyo hay-adihii sharci fulinta kuwa jirana ha lagaga shaqaysiiyo oo ha qabteen waxyaabaha qofku qa- damiirku qaban waayo sharcigu ha qabto barasare cismaan abubakar maxamed maangalool aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya aad baan idiin salaamaya ramadaan kariim dhegeystayaasha iyo jaamac iyo v o a aad baan idiin salaamaya ramadaan kariim ramadaan kariim dhegaystayaal halkaa waxaynu ugu eeg barnaamijkeeni toddobaadkan ee wicitaanka dhegaystaha oo aad xad walba kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa marti noogu ahaa barasare cismaan abubakar maxamed maangalool oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda golis ee magaalada hargeysa haddana ku sugan london iyo cariga ingiriiska toddobaadka dambe haddii eebaha awoodda la idmo waxaanu kusoo qaadanaynaa khayraadka dabiiciga ah ee soomaaliya maxaa ka dhab ah batroolka iyo qaniga la sheego inuu soomaaliya ku jiro haddii eebbaha awoodda la yidhahdana tan iyo kulantideenna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo sanad dambe waxiisa